فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen walba xiliyadan oo kale ad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa oo talaada ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay tobanka bisha shanaad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waxaad barnaamijka dhuuxa waraysiyada ku dhegaysa doontaan ku dhowaad afartan xildhibaan oo jubbaland ah oo maanta ganafa ku dhuftay xeer uu maanta ansixiyey baarlamaanka federaalka muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa shir jara-eed oo ay kismaayo ku qabteen oo ay dowladda federaalka ugu jeediyeen eedo badan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo ka hadlay boobka hantida ummadda iyo khilaafka sii cakirmaya ee ka dhex aloolsan villa soomaaliya iyo jubbaland isna shir jara-eedda uu qabtay ayaan dhuuxa idinkugu haynaa maxaad ka taqaanaa taliyihii ku fashilmay hoggaaminta dagaalka oo soo celintiisa laga fursan waayey warbixin muuqaal ah oo ay mowduucaasi alfurqaan ka diyaarisay ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysa doontaan waxaana sidoo kale dhuuxa idinkugu haynaa qaar ka mida dhegaystayaasha dibadda iyo gobollada dalka nagala socda oo aragtiyo ka dhiibtay muuqaal ay habeen hore baahisee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo soo bandhigaya dhulboobka ka socda muqdisho xubintii caafimaadka ah iyo warkii caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan aan ku bilowno qodobka ugu horeeya waa warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad iyo wudda waxay duuqimo baalimaa ka fuliyeen isbitaalka weyn ee ahaaliil carab ama almacmadaani sida loo yaqaano waxaanu isbitaalkan maalmihii lasoo dhaafay martigelinaya boqolaal ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba waxaana sidoo kale ku hooyanayay kumanaan ruux oo barakacyaal ah duuqinta ka dhacday ayaana waxay sababtay istiishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwa kaloo fara badan dad iskugu yimaaday goob ku taala xaafadda nasley xerada jabaaliya ayay sidoo kale ciidamadii udu la dhaceen duqeen wuxuuslima ah waxaana halkaasi ku sheeday dad badan oo shacab reyd ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kaloo fara badan taangiyada ciidamadii uda ayaa sidoo kale madaafiicda goobta ku garaacay guri ku yaala xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza waxaana duqayntaasi bahalnimada ay geysteen ciidamadii uda ku shayeeday saddex ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kaloo fara badan waxay sidoo kale duqinaad u xoogan la dhaceen ciidamada yuhuudda isbitaalka lacooda ee ku yaala bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku sheeday dad badan oo barakacyaal iyo howlwadanada isbitaalka iskugu jira iyadoona bukaana fara badan halkaasi ay ku sugnaayeen maalmihii lasoo dhaafay haakaris ka tirsan sirdoonkii iiraan ayaa jabsaday xogta seenisiyankii nukleerka ee yuhuudda wargeyska hartis ee ka soo baxa dhulka yuhuudda xooga ku haysato ayaa warinaya xoga la xidhiidha in kooxaa karisow la rumaysan yahe inay xidhiir la leeyihiin sirdoonka iiraan ay shaaca ka qaadeen xogta shakhsiyadeed ee sargaal sar oo ka tirsan milatariga saynada iyo seenisiyaankii nukleerka ee maamulka yuhuudda kaasoo ka shaqaynaya xarunta cilmi baarista nukleerka ee lagu magacaabo soriig wargeyska wuxuu sheegay in haakariska ay daabaceen sawira laga soo qaaday xarunta soreeg oo ay la socdaan sawira muujinaya magacyada saynisyaano kale oo maamulka yuhuudda u qaabilsanaa samaynta nukleerka kuwaasoo isla xarunta soreeg ka shaqaynayay warbixinta uu daabacay wargeyska hartis waxaa sidoo kale lagu sheegay in kooxaana haakariska ay sheegteen inay gudaha u galeen akoonka gaarka ee agaasimihii hore wasaaradda dagaalka yuhuudda islamarkaana ay daabaceen sawiro iyo dukumiintiyo gaar ah sidoo kalena ay faafiyeen xogta shakhsiyadeed ee uu leeyahay safiir ka tirsan safiirada yuhuudda iyo sidoo kale macluumaadka qaar ka mid ah qoysaska saraakiisha sarsare ee yuhuudda khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa ka dhashay duqaymo ay ciidamada ruushka ka geysteen waddanka yukrein xukuumadda kiyef ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ruushka ay habeenkii xalay duqaymo aad u xoogan ku garaaceen magaalooyin ku yaala waddankaasi iyadoo ay halkaasi ka dhasheen waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka reedka ay duqaymuhu haleeleen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka miyokodiif ayaa warbaahinta la wadaagay in duuqeymo xoogan uu xagga cirka ay fuliyeen ciidamada ruushka ay ku dileen shan ruux halka sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee ciidamada ruushka ay dhowr jeer beegsadeen magaalada zabarjiya waxaana duuqeymaha halkaasi ka dhacay dhimasho iyo dhaawac ku noqday wax ka badan labaatan ruux oo yukreiniyiin ah dagaalka u dhexeeya dowladaha ruushka iyo yukrein ayaa waxuu yeelanayaa weji cusub iyadoona ay dowladda yukrein helaysa taageero milatari oo ay siinayaan dowladaha reer galbeedka ugu horeysa maraykanka waxaana dagaalada laayaanka ee u dhexeeya ciidamada ruushka iyo dowladda yukrein ku baabay kumanaan ruuxoo shacab ah halkee boqolaalkana ku dhaawacmeen ciidamada yuhuudda ayaa waxay dadrayda ku waxyeeleeyeen magaalooyin ka tirsan daanta galbeed wararkay naga soo gaaraya dhulka yuhuudda xooga ku haysato ee daanta galbeed ayaa ku waramaya in ciidamada saynada yuhuuda ay halkaasi ka geysteen weeraro kala duwan oo ay ku dilin dad shacab falastiiniyiin ah halkay kuwo kaloo tiro badan ay ku dhaawaceen saacadii hore maanta waxay ciidamada saynada yuhuudda muddo laba goora weerar ku qaadeen xerada jalzuun ee magaalada raamallah waxayna halkaasi ka bilaabeen howlgallo burburin oo ay kula kaceen guryihii ay degnaayeen dadka shacabka reedka ah halka sidoo kale ay qafaasheen oo ay xabsiga u dhaadhiciyeen tobannaan ruuxoo dhallinyaro falastiiniyiin ah oo iyaguna xeradaasi ku dhaqanaa markii ay ka baxayeen xeradanna waxaa la soo warinayaa inay rasaas ku fureen dadkii shacabka ee goobta ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay weerarkaasi shan ruux oo shacab ah waxay sidoo kale ciidamadii uda weerar ku qaadeen xerada alfuree ku taala magaalada alkhaliil ee dhacda koonfurta daanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo la mid ah kobii hore iyagoona dumiyey guryo badan oo halkaasi ku yaalay weerar midkaa la mid ah ayay sidoo kale ciidamadii uda ka geysteen deegaanka beyto amar ee ku yaala isla magaalada alkhaliil waxayna gobod falle kala duwan kula kaceen dadkii marasta ee ku dhaqanaa deegaankaasi ciidamada yuhuudda ayaana waxay muddooyinkii dambe kordhiyeen weeraradii iyo xadgudubyada ay ka wadaan deegaanada kala duwan ee daanta galbeed duqeyma ka dhacay magaalada ximis ayaa waxay sababeen waxyeelo kala duwan baadiyaha magaalada ximis ee bartamaha waddanka suuriya waxay maanta isniinaa ciidamada yuhuudda ka fuliyeen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxayna duqeyntaasi geysatay waxyeelo kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira wakaalada wararka ee suuriya ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamadii yuhuudda ay duuqeen xoogan mar kale ka fuliyeen waddanka suuriya gaaraan mandiqada shinshaay ku taala koonfurta baadiyaha ximis ee waddanka suuriya wakaalada ayaana waxay sheegtay in duuqeyntan ay beegsatay goobay yimaadeen wafdi gargaar bani aadam uu siday barakacyaasha ka imaaday dhanka waddanka lubnaan ay duuqimuhu ka wadaan ciidamadii yuhuudda wararka qaar ayaa sheegayeen duuqimaha ay beegsadeen baqaaray rasaasta ku keedsadaan ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii ciidamada saynada yuhuudda ay duuqeen ka fuliyeen magaalada dimashiq islamarkaana ay ku dileen siddeed ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen wax ka badan labaatan ruux oo kale yuhuudda ayaa waxay iminka dagaallo kala duwan uga jirtaa goobo badan oo ka mid ah gobolka loogu yeera bariga dhexe iyadoo uu gobolka qarka u saaran yahay dagaal weyn oo ay kala hogaaminayaan maamulka saynada yuhuudda iyo maraykanka oo dhinac ah iyo dowladda shiicada iiraan iyo xulafadeeda oo dhinac ah wararka caalamka dhegeystayaal cawawaanaga intaa منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag ku dhowaad afartan xildhibaan oo jubbaland ah ayaa waxa ay ganafka ku dhufteen xeer maanta uu ansixiyey baarlamaanka muqdisho warmurtiyeed ay maanta ii soo saareen shan iyo soddon xildhibaan oo jubbaland ku matala baarlamaanka labada aqal ee federaalka ayaa si cad uga horyimid ansixintii baarlamaanka dowladda federaalka ay maanta ku meelmariyeen xeerkii ku saabsanaa doorashooyinka xisbiyada iyo guddiga doorashooyinka xildhibaanadan ayaa dowladda federaalka waxa ay ku eedeeyeen inay ku sifowday ooraahda ah loo joojin maayo taasna ay ka markhaati kacayso bay yidhaahdeen sida ay isaga indhatirayso xaqiiqada islamarkaana aanay jirin cid ay ixtiraam u hayso kadib warmurtiyeedkii maantay ay soo saareen waxay gelinkii dambe oo maanta ay shir jaraayad ku qabteen magaalada kismaayo iyagoona halkaasi ka aqriyay qaar ka mid ah eedeemihii ay dowladda federaalka u jeediyeen waxaana ka mid ah inay cambaareeyeen hagardaamo ay sheegeen in dowladda federaalka ay ku minjaxaabinayso dagaalka uu maamulka jubbaland kula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan xildhibaan aqrinaya warmurtiyeedkooda annagoo ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matala dowladda jubbaland ee ku siixan warmurtiyeedkan kana jawaabaynaa casuumaddii wadatashiga ahayd ee uu inoogu yeeray madaxweynaha dowladda jubbaland haddaba waxaa nasiib darro ah iyo lama filaan ah in annagoo weli ku howlan xal u helidda iyo isu soo dhoweynta kala aragtiduwanaanta iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka in xukuumadda dowladda federaalka soomaaliyeed iyo guddoonka labada aqal ee sharci dejinta ay qaadaan tallaabooyin sharci darro ah oo sii hurinaya khilaafka iyadoo ay waajib ku ahayd inay xalka qayb ka noqdaan kana warsugaan natiijada wada tashigan aan ku jirno sidoo kale waxaa nasiib darro ah iyo kalsooni xumo ah in iyadoo ay weli caasimadda kumeel gaarka ee jubbaland ku sugan yihiin ergo heer wasiira oo dowladda federaalka u soo dirtay inay xal iyo isu soo dhoweynta ka qayb qaataan welina wada hadallo la leeyihiin dhigooda dowladda jubbaland in dowladda federaalka ixtiraami weydo sugni weydo natiijada rasmiga ah ee ka soo baxda wada hadalka xildhibaanada waxaa u muuqda deg deg iyo isku dhexyaac maamul oo ka jira hogaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda federaalka taasoo laga dheehan karo soo gudbinta sharci darrada ah ee shuruucda xisbiyada iyo guddiyada doorashooyinka annagoo weli ku guda jirna wadatashiga iyo xal u raadinta khilaafka iyo kala aragtinduwanaanshaha ficiladan waxay calaamad muuqda u tahay in dowladda federaalka iska inatirayso xaqiiqda iyo inay inaanay jirin cid ay ixtiraam u hayso kuna sifowday oo raahdeedii ahayd loo joojin maayo xildhibaanada waxay cambaareynayaan hagardaamaynta iyo siyaasadeynta ee dowladda federaalka soomaaliya ku mijaxaabinayso dagaalka ay jubbaland kula jirto khawaarijta xildhibaanadu waxay ugu baaqayaan dowladda federaalka inay joojiso faragelinta sharci darrada ah ee ay ka wado degaanada dowladda jubbaland gaar ahaan faragelinta doorashada amniga iyo kala qaybinta bulshada sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dowladda xub dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay qabsadaan doorashadooda si waafaqsan dastuurka weelgaarka ah ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dastuuradooda kana waantoobaan muddo kororsi sharci darro ah هداني إلهي بعيد
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa waa xalqada siddeetan iyo saddexaad waxay noo soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor waxaad noo sharaxdaa cudurka asma ama neefta loo yaqaano bismi illaahi raxmaan raxiim asma ama cudurka soomaalida u taqaano neefta waa cudur is a chronic allergic inflammatory disease which affects the airway system waa cudurkan waa cudur daaho ilmuhuna ku badan yahay waa cudur lala noolaado xasaasiyadna ah dhaxalna ah bararkana inflammatoryna ah oo macnada ay tahay inuu keensado barar iyo caabuq inuu keensado intii lagu garanaya inflammatory disease kaasoo saameeya hawamareenka cudurkan asaga ah waxyaalaha sababa way badan yihiin ko waxaa kamid ah environmental fact allergenes oo ah yacni bey-adda qofka uu ku nool yahay waxyaalaha asaga la nool ama ku hareereysan tusaale ahaan waxaa aada iyo aada dadka uga sheegtaan guryaha lagu dhoobay saalada lo-da sababtoo ah saalada lo-da waa la ogyahay waa biogas waa waxaa ku jiro baasiin maadada loo yaqaanta methane oo kalea ku jirto ethane waa badan yihiin macnaha waxyaalaas nooca jirka bil'aan hadii lagu shubo waa irritant uu ku xajimoonaya marka dee maadaama ay lo-da ay saas khatar u tahay dadka waa inay macnaha ogaadaan in ayadana ay ku wareegsan tahay midda kale waxa kamid ah animal allergenes xayawaana laga qaado duftooda xasaasiyada sida mukulaasha eeyaasha baranbarada waxaa kaloo kamid ah viral respiratory tract infection haddiiba awaamareynku kaaga dhaco viruskaas wuu kiciyaa wuuna keenaa waxaa kaloo kamid a cold qabowga barafka qofka caba asna wuu kiciyaa waxaa kaloo kamid a exercise qofka hadduu almiiteeyo way ku kicisaa waxaa kaloo kamid a qofka bollens ama boocyada ama ubaxyada ay sii daayaan geedaha qofka haddii taabtaan ayadana way keentaa waxaa kaloo kamid a eh, cudurka loo yaqaano gad ama gastroesophageal reflux disease asna wuu keenaa waxaa kaloo kamid a chronic sinusitis samboorka qofka ku daahay wuu keenaa waxaa kaloo kamid ah da- kaniinka la yirahda asprinka waxaa kaloo keena irritant waxyaalaha qofka dhiba sida baviumka sprayga waxyaala la buufiyo hadday tahay sunta kaneecada hadday tahay baraafuunada way keenaan waxaa keeno emotional factors hadday tahay farxad iyo murugo labada way keentaa waxaa kaloo keeno dust ama boorka ilaa boorka waxaa ku jiro waxa loo yaqaano mitis ilma aragto waxaa jiro dabeysha ay kiciso muddo ku dhex jiraya hawada ayadana way keentaa calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah wiis qofka oo dhuwaaqa laga maqlo feerihiisa qufac especially nocturnal cough oo ah habeenkii qof qufac lasoo kaco disney neefta ku adkaato strangulation oo qofka inuu dareemo in la ceejinayo oo kaleeto xabadka oo xanuuno waa calaamada ugu waaweyn daaweynta cudurkan waxaa loo kala saarayaa mid u baahan isbitaal iyo mid aan u baahnayn midkan isbitaalka aan u baahnayn waxaa waaye qofka inuu ka fogaado shay kasta oo ku keenayo asmadan xasaasiyadda ku keenayo waay qaybta labaadna waa pharmacological therapy waa isbitaalka inuu imaado la baaro daawo loo qoro waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
waa hagaag maxaad ka taqaanaa taliyihii ku fashilmay hogaaminta dagaalka oo soo celintiisa laga fursan waayey warbixin muuqaalaha iyo idaacadda islaamiga ah hel furqaan ka diyaarisay ku soo dhowaada maqalkeeda warbixinta waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan بسم الله الرحمن الرحيم
saaxiibbada maraykanka ee halkan fadhiya kaliya kumaanaya kenya inay tababaraan ciidamada danab kaliya kumaanaya magaciisu waa odowaa yuusuf raage waa nin dhallinyaro ah oo ku jira da'da afartameeyada waxa uu ku dhashay degmada aadanyabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sannadkii kunsagaalboqolsideetaniyotoddobadii isagoo nin weyn ah ayaa laga keenay degmada aadanyabaal loona soo wareejiyey magaalada muqdisho ka hor imaanshiyihiisa muqdisho waxay noloshiisu u badneed aadanyabaal iyo alkowthar odowaa ka hor inta aanu ku biirin dowladda federaalka waxa uu soo ahaa nin maleeshiya beeleed ah oo ka qayb qaata dagaalada wuxuuna goobjoog ahaa dagaallo badan oo ahli ah oo ka dhacay shabeellaha dhexe ciidanka dowladda federaalka waxaa ku soo daray saniy cabdulle iyo salaad cali jeelle kuwaasoo ogaa inuu haysto khibrad dagaal oo uu ka helay dhanka colaadaha qabaa'ilka shabeellaha dhexe xilligaas ciidanka loo qorayo waa labada kun iyo toddobada markii ay mugdiga gashay madax bannaanidii dalka muqdishona ay qabsadeen ciidamada etoobiya odowaa waxaa loo qaaday isla sannadkaas waddanka yuganda si tababar loo soo siiyo dalkaasi waxa uu ku maqnaa muddo sannad ah waxaana loo soo tababaray ilaalinta madaxda iyo xeerarka ciidanka yuganda muddadii uu tababarka ku jiray waxaa aad u jeclaystay saraakiisha yuganda oo baadi goobayay dad ay ku beertaan soomaaliya oo ka maran qiyam iyo dadnimo dadkii tababarka la soo qaatay qaarkood oo isaga baxay ciidanka dowladda federaalka waxay sheegayaan in odowaa lagu xushay laba arrin oo kale ah aqoon la'aan iyo ajnebi jaceyl waxaana isla dalka yuganda looga furay tababarro kale ilaa muqdisho lagu soo celiyey sannadkii labada kun iyo sagaalka labada kun iyo tobanka waxaa loo magacaabay taliyo horin oo ciidanka yuganda la ilaalinayay madaxtooyada iyadoo hadba xelo loo magacaabayey mar walbana waxaa gadaal ka taagnaa saraakiisha yuganda ee jooga soomaaliya odowaa waxaa sannadkii laba kun saddex iyo tobanka tababar loogu diray dalka turkiga halkaasoo uu tababar ciidanka lugta ah ku soo qaatay wuxuu ka mid noqday saraakiil ay turkigu la wareegeen si ay danahooda soomaaliya ugu fushadaan mar kale ayay haddana sannadkii laba kun afar iyo tobanka iyo laba kun lix iyo tobanka tababaro ku siiyeen dalkooda sannadkii laba kun sagaal iyo tobanka waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka dowladda federaalka markii xilkaasi laga qaaday jenaraal indhaqarshe waxa uuna ahaa nin ka dhex muuqday dowladdii farmaajo odowaa yuusuf raage ayaa la jaanqaaday dowladda xasan shiikh ee uu hadda wakhtigeeda isi sii gurayo wuxuu la kowsaday dagaal aanu horay ugu sii diyaargaroobin oo isagoo gurigiisa iska hurdowa xasan shiikh ku dhawaaqay maalmo kadib markii la doortay odowaa ayaa dagaalkii galay isagoo ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada danab ee maraykanka hawadana ay ka gelbinayaan diyaarado shisheeye muddadii uu hayay xilka madaxtinimada ciidanka waxaa askarta dowladda federaalka soo gaaray khasaarihii ugu badnaa milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa burburiyey xeryo badan oo ay degganaayeen ciidanka dowladda federaalka sida galcad masegawaay coos weyne iyo kuwo kale iyadoona laga qabsaday gaadiidkii ugu badnaa waxaa la dilay taliyayaashii garbihiisa ahaa iyo kuwii uu ku tiirsanaa ee danab sida xasan tuure wuxuuna noqday nin tacsi u taagan fagaarayaasha runtii waa maalin aad u xanuun badan oo dhammaanteen qalbiyadeenna taabanaysa taabanaysa qof walboo soomaaliya qalbigeeda taabanaysa qaranka soomaaliyeed iyo bulshadii soomaaliyeed ee guud ahaanba ay u adeegayeen dadkaas marxuumiinta ah ee maanta horteenna yaalla waxay iga dambayn doonaa madaxda qaranka oo halkan taagan dhihi maayo hadal badan waxaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo qaranka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeedba uga tacsiyeynayaa geerida xanuunka badan ee runtii nagu dhacday xasan sheikh ayaa odowaa xilkii ka qaaday sagaal iyo tobankii bishii lixaad ee laba kun saddex iyo labaatanka markii uu arkay baabaa ciidamada iyo hakadka ku yimid dagaalka waxaa lagu jiraa xilli roobaadkii howlgalladeennii socda waxaa hakad geliyey cimilada lagu jiro xilli roobaadkiyaa lagu jira taas ayaa hakad gelisay ciidamada soomaalida saraakiisha hogaamisa qorshaha dagaalka xeeshiisu iyo xirfadiisu way ku yartahay ciidankaasaa ciidanka hogaaminayeen waxaa kaloo intaas daba socotay soomaalida ciidankeeda markasta taliyaha ugu sarreeya odawaayu ahay markii dagaalku bilaabanayay nin dhallinyaraahoo wuxuu ahay askarinimada ku wanaagsan laakiin markii adduunka khibradda dagaal loo fiirsho aad junior u ah ama khibraddiisa ciidan ay aad u hoosayso markii la eriyey odowaa taliyihii la keenay oo ah jenaraal muxudiin waxa uu ku soo aaday ciidankii oo baaba'ay wuuna awoodi waayey inuu socodsiiyo dagaalka wuxuuna xasan shii ku qasbanaaday inuu dib u soo celiyo odowaa dadka aqoonta u leh arrimaha milatariga ayaa aaminsan in dib u magacaabista odowa ay ka markhaati kacayso in xasan shiikh uu ku fashilmay dagaalka islamarkaana uu maanta waayey wax u dhaama odowaagii uu kol hore xilka uga qaaday fashilka ciidanka iyo baaba'a ku yimid madaxweyne xasan sheekh dadka uu u dhiibanayo gaashaandhigga dadka uu u dhiibanayo taliyaasha ciidamada dadka uu u dhiibanayo mas-uuliyadda waa daduu og yahay isaga qofuusan si fiican u oqon xasan weligii mas-uuliyad uma dhiibin qofaad ogtaa marka faham daradeeda iyo aqoon daradeeda iyo karti daradeeda iyo maaragtay iyo inaysan waxba ku filin qofaad ka dherigsan tahay inaad mas-uuliyad intaas la-eg u dhiibto sababta waa adiga qof toban jeer fashilmay amaba aan kartideeda dadnimadeeda leh aqoonteeda leh aysaban ahayn marka hore in eryada la keeno ayuu xasan u dhiibtay ilaa haddana wuu ku ilaalinaya marka cidna laguma eedayn karo isaga unbaa eedaysa ciidanka odowaa oo taliyihii ciidanka xoogga dalka ah maalin dhaweetana waa sheegay uma qalmo mas-uuliyad ninkaas cunug yar oo mas-uuliyad iyo derajo uusan lahayn loo xambaaray weeye dhibka ay leedahay qofka aan wuxuusa ku habboonayn loo dhiibana waxaasoo kalea ka dhashay qofka aan wuxuusa ku habboonayn loo dhiibana waxaasoo kalea ka dhashay ilowareedya ayaa sheegaya in magacaabista odowa ay soo jeediyeen saraakiil ajaanib ah oo ay ku jiraan kuwa maraykan ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay imaanayay magaalada muqdisho odowaa marka lasoo koobo taariikhdiisa waa nin ku soo hanaqaaday dagaal beeleed qoragii ugu horreeyey ee uu qaaday waxa uu u qaaday qabiil xabaddii ugu horraysay ee uu ridayna waxa uu ku riday qabiil kale oo soomaaliyeed waa nin aan tacliin soo qaadan marka laga reeba shahaadooyin dugsi hoose dhexe iyo sare oo looga sameeyey cabdilla shideeye sida ay ku warramayaan dadka aqoonta u leh taariikhdiisa kama mid ahan inuu dalka gudihiisa ku qaatay tababarro la taaban karo mana la soo bandhigin isagoo ay tababarayaan macallimiin soomaali ah odowaa waa ninay aad u jecel yihiin shisheeyaha muddo dhowr goor ah waxa uu tababar ku tegay dalka itoobiya wuxuu saaxiib la yahay taliyaha ciidanka itoobiya oo la arkay isagoo marar badan shahaadooyin ka guddoomayey ama waraaqado u saxiixaya odowaa muddooyinkii uu xilka taliyaha ciidanka hayay waxa uu tiro ka badan laba goor si dirqi ah uga badbaaday weeraro bartilmaameed ah oo uga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana la isweydiinayaa waxa uu soo kordhin karo odowaa oo dib loo soo celiyey iyadoo muddo laba sano gudahoodah la dilay sodomeeyo taliyayaal ah oo garbihiisa ahaa lana burburiyey kumanaan ciidan ah oo isagoo hoos imaanayay oo ay ka mid ahaayeen kuwii eritariya lagu soo tababaray oo boqolaal un ay ka hareen
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli maqlaysaan qaybihiisa horena waan ku guda jirnaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa maanta io shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho wuxuu ku soo gudbiyey boobka hantida ummadda iyo khilaafka sii cakirmaya ee ka dhex caloolsan filla soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubbaland xildhibaankan ayaa ugu horeen wuxuu sheegay in dowladda xasan sheikh ay ku caanbaxday musuq karti xumo iyo hal abuur la-aan wuxuu calaamatu su-aal saaray cidda dalka ku soo hartay haddii buu yidhi ay maqan yihiin somalilan puntland iyo jubbaland waxaa kale uu cabdiraxmaan ka dhawaajiyey in guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi iyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud saddexdoodaba ay isku bahaysteen sharci darro waa kan cabdiraxmaan cabdishakuur maanta dowladda dalka ka talisaa waxay caan ku tahay ex karti xumo iyo har abuur la-aan intaba oad arkaysaan in uu ka dhammaaday kartidii waxqabad iyo hal abuurkiiba uu ka noqday mid ay ka maran tahay horey dalka waxaa u maqnaa oo dhammaanteen baadagoobaynay somalilan waxaad ogtihiin mar dhexe waxaa ka booday tareenka puntland saakena waxaa ka maqan jubbaland waxaa isweydiin leh inta soo hartay horena waa u sheegnay waddada qardajeexa ee lagu socdaa inay saas ay ku dhammaan doonto waxaa isweydiin leh oo yaa isku soo haray marka oo soomaali ayaheedii ka tashanaya ma hal qoys ayaa isku soo haraya haddaad aragto sida hadda waxay yihiin waa muqdisho iyo waxaa isku soo haray hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed ayaa isku soo haray hore ayaa uga dignay in jidkaas qardajeexa ah meesha uu ku dhammaada la yaqaano horena waa usoo aragnay loo jooji maayo qof loo istaagaya ma jirto horaa loo soconayaa qof warkiisa lama qel lama arko halka jidkaas uu ku dambeeyey qofka ugu khibrad badanne waa madaxweyne xasan sheekh jidkaas meesha uu ku dhammaado qof uga khibrad badan ma jirto waxaa yandaro ah gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe hore baarlamaanka gudoomiya uga soo noqday gudoomiye cabdi xaashiyo hore aqalka sare uga soo noqday gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha hore dalka usoo xukumay oo saddex nin oo odaya toddobaatankiina fooda sii gelinaya qaarkoodna ay dhaafeen inay saaka isku bahaysteen sharci darro waad ogtihiin maanta baarlamaankeennii inuu si xaaraana ku wada fadhiyo
سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag habeen hore waxaa idaacadda islaamiga ah alfurqaan baahisay muuqaal mug weyn oo soo bandhigaya dhulboobka xadka ka baxay ee lagu hayo bulshada magaalada muqdisho kaasi oo ay hormuud u tahay dowladda federaalka muuqaalka ayaa waxaa aragtiyo ka dhiibtay qaar ka mid ah dhegaystayaasha dibadda iyo gobollada dalka nagala socda waa kuwan qaar ka mid ah oo aan xalay idin ballan qaadnay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala ly salam aad iyo aad baan u salaamay ilaacadda alfurqaan waa idin salaamay allah idin barakeeyo waxa weeye waan dhegaystay bixinta hal fideoga ka hadlaysa dhulboobka xasan sheekh maxamed xasan buste xasan sheekh maxamed dowladdu saa dhulboobisa muqdisho allah aad bay iga naxisay runtii aad baan uga murugeysanahay ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka muslimiinta faraj u furo khayr qaba waxaan lahay ilacaddu aad bay mahadsan tahay aad bay wax u tusay dhibaatada ay hayso dowladnimanka dowladda sheeganaya horta diinta ah waxaan leenahay waxaa la gudboon dadka reer muqdisho aan usoo jeedin lahayn iyo anwaaxigeeda iyo islaamkaba inay fadhiga ka kacaan oo iska kiciyaan ninkaa baabi'iyey mujaahidiinta garab siiyaan mujaahidiintana waxaan leenahay allah idin barakeeyo dee halkaas inoo gurmad ay u baahantay gurmad weyn bay u baahantahay ilahay baa gurmad leh marka waxaan leenahay dadka fadhiga ka kaca waxa weeye iska difaaca dulmiga waa la iska difaacaa waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala ilaah wadaalimiina maa lahu min waliyin walaa nasiir ilaahay nimankaa waa jibinaya insha allah mujaahidiinta garabkiina ah fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca oo ha eeganina dhulkeenii la dhammaysay xabaalihii baa la gaadhay saasaa dadkii loo baabiina gurya loogu guraya meesha fadhiga kacana allah idin fududeeyo ilaahay dhibka wax ka dulqaado muslimiinta haysta halkaa joogay dhammaan muslimiintaba reer qasa alla u gargaaro leenahay ilaahay muslimiinta meel joogan allah u gargaaro reer qasa lagu yuhuuda allah baabiyo kanba waa iska yuhuudiya ilaahay iyo murtadida yuhuuda allah baabiyo sala allahu calaa nabiyina maxamedin waala alihi wasaxbi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaahi wabarakaatuhu ugu horeyntii waxaan salaamayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aragtideydii haddaan ka dhiibto bulshada ku dhaqan gobolka banaadir oo wajahaya dhulboobkii ugu hooganaa ee abid ay la kulmaan intii soomaaliya ay burburka ku jirtay walaalayaal waa arrin aad iyo aad loogu xumaado oo dadka muslimiintana dhibaato badan ku ah meel kastoo ay adduunyada ka joogaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan dhulka bariga afrika aniga waxay ila tahay horta soomaaliya waxa isbedbedelayo waa nimankii gumaystihii talyaaniga ku reebay dhulka soomaaliya markuu ka kacay ma ahan dad diir soomaaliyeed ama diir muslin huwan ma aha dadka maamulada isku sheega ee min gobol ilaa magaalamadaada isu bebedelaya waa nimankii dhogordhacsaday ee hashii maandeekh kambalka ugu fadhiyey ee laga dhiciyey waa kuwaas waay marka maxaa yeelay waxay wakiilo ka yihiin gumaystihii ka tegay dhulka soomaaliya iyo kuwii dastuurka u sameeyey oo shibron kow ka ahaa marka dadka muslimiinta ma u diirnahayaan ilaa nasri la helo ee shareecada islaamka dadka ay isku maamulaan dadkaasna laiska qabto soomaaliya adaaladeedii horumarkeedii iyo diinteedii iyo wadaqabsigeedii iyo barwaaqadeedii waxay ku jirtaa in diinta islaamka isku maamulaan intaan hal dhinac u soo jeedsano ga'amaha isqabsano nimankan huwanta ah ee shisheeye kalkaalka ee shisheeyaha korka naga saaray wakiilkana ka ah ee diirka kore soomaali ka ah inaan iska qabanno markaas kadib soomaaliya barwaaqay u baxaysaa waxaana daliil kuugu filan labaatan iyo kow sano afghanistan ciidanka shisheeye iyo dabadhilibyadoodii ay haysteen waxyaabo ay ku taamayeen ay qabso waayeen in laba sano iyo saddex sano gudahooda imaarada islaamiga inay ay ay guushaasu ay xaqiijisay maantana ay tahay meelaha ugu muhiimsan ee laga dayido horumarka kuba ah ee ku socdo dhulkaas afghanistan marka dadka muslimiinta horumarkoodii barwaaqadoodii waxqabsigoodii diinkoodii amnigoodii wuxuu ku jiraa in shareecada islaamka ay isku maamulaan raayadoodina ay noqoto tii nabiyullaahi muxamed laa ilaaha ila allah muxamed rasuululahi sala allahu aleyhi wasalama maxaanu aragnaa ileen haddeer in guryo la jejebinaayo dad muslimiina hurdayaan sakdi dheh lagu mirka'ayo dad liska dilaayo dhah iyo hargaha goostay amni daradii marka waxyaabahaas waxyaabaha ugu bixi karno waa inaan ilaahay u noqonaa diinteenii aan u noqonaa gaamaha isqabsanaa keliya aan ku dhaqannaa share kelimada laa ilaaha ila allah ayn dastuur ka dhiganaa kitaabka qur-aankana lagu maamulaa intaas waxaan ahayn soomaaliya barwaagiya baraariya amni ay ku gaari doonto qiyaamaha dhaqaaqi doono ma ogiye ila ma ahan anigoo aan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waan salaamayaa walaalaha muslimiinta dhammaan meel kastoo ay joogaan waxaa rabaa inaan fikirkay ka dhiibto muuqaalkii xalay soo saartay idaacadda alfurqaan ku saabsanaa dhulboobka ka socda muqdisho shacabka reer muqdisho ugu horreyn ilaahay ha u gargaaro dowladda soomaaliya waxay ku sheegtaa shacabka inay difaacdo ama inay maxaan dhahay dalka difaacdo laakiin dalka iyo dadka iyo shacabku meesha ugu weynay dhibaatada ugu timaado waa dhankooda dad ma ahan xitaa fikirkooda wax ku xukumaa ama fikirkooda wax ku qabsada sababtoo ah wax kastoo shisheeya gadaal kasoo riixinaya talada waa lasoo siiyaa wax walba waa lasoo siiyaa marka inay dhulkan boowaan ama maxaaldhaha maatada masaakiinta saan u galaanna waxaa ku dhiirigelinaya shisheeye xitaa waxaa tusaale kuu filan inaysan damiir yar lahaynin kan askariga ah oo haween iyo maalin qorigu u wato ayaka difaacayo hor socdo nafta u huraayo dastuurkooda difaacayo aysan xitaa u aaba yeelin waxaan aragnay askar badan oo idaacadaha la hadlaayo warbaahinada oo dhahayo dhulkeeniya lasaan la yeelay dhulkeeniya la boobay gurigeeniya la dumiye iyo maxaa dhahay askartaas maamooyinkooda qaar ee xitaa oo idaacadaha ka barooranayo marka shacabka reer muqdisho waxaa leeya dad dadkii nafta ayaka u huraayo u aabayeeli waaye idinka ma idin aaba yeelayaan dad oo maxaa ladhahay fikirkooda wax ku xukumi waaye idinka yacni cadaalad ma idinku xukumayaan waxaa waxaa rajeynaa dhibaatadaas inaad ka dhiidhi doontaan insha allah waxaan kaleetoon tusaale idinkugu filan dadkii noolaa iska daayay xitaa dadkii dhintaa ka faka waaye oo qabuuraha ku jira sanado yacni intaa lagu arkay dal muslim oo qabriyadiisa la faaganayo marka maxaa la dhahay ilaahay ha idin gargaaro kale insha allah waxaa leeyahay reer muqdisho ilaah ka soko waxay gargaar ka sugayaan raggii faraha fududaa insha allah ilaahay ha idin gargaaro ilaahayna ha loo run sheego oo maxaa la dhahay ka dhiidhiyo dhibaatooyinka idinku hayaan dadka shisheeyaha uu soo carabistay insha allah jazaakum allahu khayran bismillaah awalna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan idaacadda alfurqaan walaalaha joogo dhammaan waan salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay dunida ugu nool yihiin khaasatan xaragta shabaab almujaahidiin haddaa arrinteeda calishaan ay aragtideeda ka dhiibto muuqaalkii xasaasiga ah ee calishaan ee idaacadda alfurqaan ee baahisay wallaahi wallaahi aad iyo aadaa u qiirooda marna waa xanaaqaa marna waa waa qiiroodaa heera ilimeyga imaataa gaaraan ku dhahay si bini aadanima ka baxnimada ah ee ula dhaqmayaan qolada ridada ah dadka muslimiinta ee shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed waxaaba taas iga sii daranba qoladan shacabka yaa ee weydiinaysa lehba cadaaladaan rabnaa cod dheer weliba cadaalada u baahnaa cadaaladaan rabnaa war waxaa idin leeyahay ilaahay heydin hanuuniye cadaaladii aa wareysanaysaan yaa horaa soomaali waxay ugu maahmaahaday nin oraxa kugu qaala har kuuma jiido nin gurigaada dumiyey waxaa arkaya xitaa igu sii naxdin badneebo dhismo cusub oo hadda farta laga qaadana jebiyey oo laga yaabo badeen in lagu dhis nin gurigaada dumiyey oo cagaf mariyey cadaaladdaa ka sugaysa maxay tahay ma sheegi kartaa waa su-aashaan raba inaan shacabka weydiiya reer muqdisho cadaalad aa ka sugaysaan ma ii sheegi kartiin wallahi waa ajaran tihiin cadaalad idinkagama sokayso ilaa aad kitaabka qur-aanka kariimka kor u dhigtaanoo gacanta midig aa ku qabataan tan bidixna ah, qoriga aa ku difaaci laheedeen sharaftiina iyo cirdigiina iyo diintiina aa ku difaaci laheedeen aa ku qabataan wallahi inay cadaalad idinkaga horreyn waad uhumaysaa waad daalaysaan xitaa oo rabbigiina kabaqa hookaca odayaal dhalinyaro dumar wax dhan wada cabanaysa xataa rag iyo dumar xataa dumarka ha kaca oo ragku ha kaco oo duqooshow ha kacaan odo waayeel oo caloosha i huriyey aan arkayo lahaa yaa banaanka adduunkana dhulka korkiisana ma joogi karno hoostiisana idinkagama jiri karno korkiisana idinkama joogi karno waa sax qabuuriyaa lasoo faagaa caalxumada ugu weyn qabriyada wuxuu ku jira aa lasoo faagaa reer caaqireedkiyaaba ka fakal ama xasan sheekh yaa waa soo dhar dhigtay wax u dhimana ma laha sababto eh xadiis dhanaa leh xishoodku waa iimaanka qayb ka mid a marka qofka haddoona xishood lahayn iimaanna ma laha canshuuraa la idinka qaaday nin kale oo odayahoo dha ayaa maqlaaya todoba beri ka hore canshuurta dhiibi haddana markana waa layga dugduumiyey markuu canshuurta idinka qaada oo dulmi idinkaga qaado saamiidkii oo canshuuray canuga dhalanayo wareeyo waxaa yidhahda waxaan ka rabaa canshuur labada qof oo aqal kalaysa guriga islaamka oo ismaana waxaan ka rabaa hoyra canshuur qofka dhimanayana canshuuraha ka rabaa hoy marka waad gara weyseen kaca kaca mase sixirka xasan sheekha idin qabta waa yaabana ani sanad waagii hore oo oo xilka haay oo meelaha wareeji jiroo la sheegaya maxaa la dhahaya xoolaha lugaha ka xirnaayo biraasna xaafadaha u qaybinaya degmooyinka oo shashantay saddex saddexda u dhigaya waa horaba showkacnaha idinka xira iyo afka iyo lugaha idinka xira adimada idinka xira saa idahaasoo lugaha iyo kacnaha oga soo xiro kale yaa war adkaarta intaa akhrisataan ilaahay tala saartaan dhaqaaqanoo dhaqaaqa waa sheekadii fircoona meesha ka socoto sheekadii fircoon aa meesha ka socto fastakhafa qowmuhu faadaacuuhu inahum kaanuu qowman faasiqiin oo leila qowmkiisa u nacamleeyo shacabka u tume tow ku dhigana waa la ogaa shacabka reer muqdisho hadaatee war gobolada maa laga cabaado gobolada maa dhulalka la dhaco oo ilaahay kuma cadaabeen qabuuraha lasoo faago war haddaa dhimatana canshuuraa ku saaran lagu aasima ilaa gaalada meelahay joogaan aa lacag kusoo wareejisa meedka lacag laga shubo noloshiyaa lagugu canshuuro feeriyaa oo waxaa lagu dhahaa dad guursanaysid waa inaad qarshi dhibtaa haddii aad canug oo kuu dhashana canugka ifka imaadana oo ifka imaado bini aadamka kii ifka yimaadana lacagaa laga rabaa kii dhintana lacagaa laga rabaa kii guursanaya hadda nolosha bilaabanayana lacagaa laga rabaa haye waxaad sugaysiin oo kale maxay tahay marka in wiilasha laydinka bireeyo gabdhaha kale laydin reebo laydin dulaysto waxaa ahayn oo kale sheekada fircoon wax kale wallahi inaadan sugaynin laamiyada si xataa xorriyad ay ku mari maayaan si jaasjaas iyo mutakabirnima intaa loo dilo axabad sigaar lagu kala cabaa ya madaxdan hirdada ayagana meelaha joogaan wax ay ka dhahayaan ama ay ka hadlayaan habiraatee ma jiro askariga xuno borolka meelaha socdo afka qorashkaa leh iyo canugka yarka ee beebiska adiga dhashay ee kusoo tiiri tacabeesha kaasaa la qiimo badan askariga borolka ahaa la qiimay wanaag badan kitaabka kor ha loo dhigo bidigta ku qabsada qorigana gacanta bidixda ku qabsada ilaahayna tala saarta dhaqaaqana ilaahay wallaahi macigiinoo noqonaa garbkiinoo galaaya بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسلامي بعد إذا عاد إسلامي جاء الفرقان وإن ذي سلامي سواء بعد مقالك وأن داودي اعتياد سفيان أو داودي مد مسلمين تأه ساكن تأه وينك عرورتا دلانك يرير اللي قهنا يدولد الردادة مرتدين تأه سان أقيسي wallaahi aad iyo aad baad ugu nahay aragtidayda haddaan ka dhiibto kuwaan waxaan waxaan aragtidayda haddaan ka dhiibto waxaa weeyaan waxaan dhihi karaa kuwaan waxa weeyaan kuwa oo waxa weeyaan la soo adeegsaday ay waxa weeyaan ay gaalada soo adeegsatay sidii horeba ugu soo adeegsatay duulaanka muslimiinta inay ku qaadaan ay walaadka islaamiga sidii loogu soo adeegtay ayaa haddana waxa weeyaan loogu soo adeegtay in dhulka muslimiinta ay boobaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan allahay mahad u sugnaatay haaniyan waxaan u mahad celinaynaa walaalaha muslimiinta ah ee bahda al furqaan ee nala dareentay dhibaatada mar walbana ummadda usoo gudbiso waxaa kaloo halkan ka dhiibanayaa fikirkayga muuqaalkii xalay ay bahisay markaan daawaday kadib waxaa iiga baxay dhulboobka xargaha goftay ee dowladda weli dhifka ah ku hayaan shacabkeena ku nool caasimadda ummadda soomaaliyeed waxaysan ahayn keliya mid hantidooda lagu banaystay ay tahay ujeedka sida la curyaamin lahaa bulshada muslimiinta ah dagaalkan shacabka lagu haayo yani wuu ka weyn yahay dagaal dhulboob ah waxaa kaloo jira caqabado badan ay nagu haayaan horta inkastoo mar walba oo aa ku jirnay gumeysi iyo yani dhulkeena oo yani laakiinse maalmaha dambe waxaa aad u soo batay imtixaanaadka iyo caqabadaha taasna waxay u muuqataa in yani faraj uu soo dhow yahay yani in ay xitaa badbaadi waayaan dadkii dhintay ee qabuuraha ku jiray kuwii noolaa haba iska daa waxaa kaloo ayaan dareec dadkii oo dhibaatada lagu hayay inaysan dareemin yani in aysan kala aqoonin cadowgooda iyo kan walaalkooda ah yani cadowgii dhibaateeyey ee haddana cabanayaan waxaa kaloo wax lagu farxa ah in aysan jiraan weli dad qalbiyada ka nool oo weli muwaaxidiin ah oo ilaahi subxaana watacaala aaminsan marka la dhibaateeyana yani kelimadooda ee tahay ilaahay ayaan fariin u dirsanaynaa ilaahay ayaa dhibkeena u sheeganaynaa waxaa maanta maraynaa heer yani xijaabkii alla subxaana watacaala oo amray iyo niqaabkii aan wadada lala mari karin yani maanta dhul muslim ah adigoo muslim ah haddana dhulkaagii aadan ka fulin karin awaamirta ilaahay ku saaray aad ku muujin karin wixii alle kugu amray haddii in yaroo diin ah lagaa dareemana lagugu tilmaamayo xisbi gooni ah ama yani laguna sibaanayo qolo gaar ah taasna xanuunkeeda leedahay insha allah geesiyada tawxiidka ilaahay unbaa ilaahay baa gargaar leh balse dadka keliya dadkan maanta ee garabka sugayaan mas-uul- mas-uuliyadda ka saaran tahay waa geesiyada tawxiidka ayagana waxaa sugnaada waa inay dharbaaxo kulul cadowga ku dhuftaan si qalbiyada muslimiinta ay u qaboobaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waan idiin salaamay bahda warbaahinta islaamiga alfurqaan allaha idiin barakeeyo bulshada wax badan oo daah ka saarnaa ayaa daaha uga qaadeen dulmiga iyo gabodfalada dabadhilifyada gumaystaha mid hadda soo bilaawday mid hadda soo bilaawday ma ahan qofkii dhoohan iyo kii dhagatiray mooye dadka muslimiinta ah iyo dalkaba waa- waa hore ayaa lagu soo duulay ninkii damiir leh diinkiisa iyo dalkiisa ha ka difaacdo gaalka duufta leh mujaahidiinta waxaa leeyahay meel walbaa joogtiin ilaahay idin gargaaro ilaahay garabkiina ha ahaado anigana ducada idin- idinku garab taaganahay wallaahu mawlaanaa nicma almawlaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة في الإسلام dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya idaacadda furqaan islaamiga weyn salaamiya ummaddu waa dhibaataysan tahay ninka idin hadlaya waxaa ka mid a qofka idin hadlaya waa aad dhibaato aad badan qaba maanta magaalada soo maray in shareebkiiyo gabdhaha laga fiiqaa waa laga tuuraa cimaamadda waa lala dagaalaa ashcaar ashcaarna waa lala dagaalaa barnaamijyaal badan oo cajiibaa lasoo daayaa taariikhda islaamka ka hadlaya waxay qabteen takhtarka oo xoohayo maasha allah arrin takhtarnimada ku taana ku hadlaa waa ku ammaanantihin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nicma nasiir waa hagaag dhegaystayaal intaas ayuu inooga egyahay barnaamijka dhuuxa waraysiyada intii uu socday waxaa igala qayb qaatay maxamed cali aadan iyo cabdiraxmaan beder kan mid la mida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh